فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismillaahi araxmaan iraxiim salaamun calaykum ramadaan mubaarak dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhowxawareysiyada caawa qodobadan idinkugu hayna waxaa ka mid ah xarakada shabaabulmujaahidiin oo bayaan ka soo saartay duqaymo ay diyaaradaha itoobiya ka geysteen qaybo ka mid a wilaayaadka islaamiga ah bayaanka oo faah-faahsan iyo qodobada ku jira ayaad barnaamijka ku dhegaysa doontaan dhowxa caawa inta uu socdo sidoo kale waxaan idinkugu haynaa waraysi aynu la yeelanay qaar ka mid a ehelada dadka ay xabashida duqeeyeen diyaaradaha imaaraadka carabta oo qoys ka kooban siddeed qof ku dilay gobolka bari ehelada dadka uu imaaraad ka laayay oo waramaya ayaan barnaamijka idinkugu haynaa dhuuxa wareysiyada waxaad sidoo kale ku dhegaysa doontaan shada- dhuuxa wareysiyada waxaad sidoo kale ku dhegaysa doontaan dad shacab ah oo magaalada muqdisho ku gubay gaari dagaal oo ay wateen ciidamada dowladda federaalka ah barnaamijka waxaan ka marnayn xubintii ta'amulaad oo caawa lagu soo qaadanayo suuradaha annuur iyo xujuraad إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa waxa ay bayaan ka soo saartay duqaymo ay diyaaradaha itoobiya ka geysteen qaybo ka mid a walaayaadka islaamiga ah bayaanka ka soo baxaya xarakada waxaa inoo aqrinaya wariyaheena maxamed daahir calisow war-saxaafadeedka ayaa lagu bilaabay diyaaradaha itoobiya oo xasuuqay shacab soomaaliyeed lix iyo tobanka bisha ramadaan sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga ah oo waafaqsan lix iyo labaatanka maarso sannadda labada kun shan iyo labaatanka kadib guuldaradii ka soo gaartay furumaha dagaalka ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxay dowladda riddada iyadoo kaashanaysa xulufadeeda saliibiyiinta ah geysatay duqaymo fulaynimo ah oo ay ku beegsadeen dadka shacabka ah ee ku nool wilaayaadka islaamiga ah diyaarado ay leeyihiin saliibiyiinta itoobiya oo fulinaya codsi ugu yimid madaxweynaha dowladda riddada xasan gurguurte ayaa saacadihii lasoo dhaafay duqaymo wuxuushnimo ah ka geystay wilaayaadka islaamiga ah ee shabeellaha dhexe shabeellaha hoose iyo jubbada dhexe iyagoo dilay shacab isugu jira dumar carruur iyo waayeel hanti fara badanna burburiyey wilaayada shabeellaha dhexe waxay diyaaradaha xabashida itoobiya xilligii afurka kadib beegsadeen magaalada ceelbacad waxayna fuustooyin ay ka buuxaan waxyaalo qarxa iyo shidaal ay ku beegsadeen guryo ay ku nool yihiin dad shacab ah waxaa duqaymahaasi lagu dilay hooyo iyo laba carruur ah oo ay dhashay waxaana ay kala yihiin kow hooyo aamino ow maxamuud xasan calasow hibo bare maxamuud oo afar jir ah habboon bare maxamuud oo shan jir ah degmada jilib ee jubbada dhexe waxay diyaaradaha cadowgu xilli saqdii dhexa ah ay beegsadeen suuqa khudaarta ee al aqsa dhismaha jaamacadda alqimah iyo guryo ay shacabku degan yihiin marka laga yimaado khasaaraha hantiyadeed waxaa duqayntaasi ku dhaawacmay hooyo iyo laba carruur ah oo ay dhashay kuwaas oo kale ah hooyo maryan cabdullaahi saynab cabdirasaaq xasan oo shan jir ah bushra cabdirasaaq xasan oo siddeed jir ah dhanka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose diyaaradaha itoobiyaanka ayaa duqeeyey degmada owdheeg leh oo ay shalay mujaahidiintu kala wareegeen maleeshiyaadka dowladda riddada duqayntan waxay cadowgu la beegsadeen guri ay dad shacab ah deganaayeen waxaana ay ku dileen ayeeyo xaajiyo faadume axmed macalin cumarow oo lixdan iyo laba sano jir ah awoowe nuur macalin cumarow oo lixdan jir ah mukhtaar maxamed axmed oo toddobiyo toban sano jir ah sidoo kale diyaaradaha saliibiyiinta itoobiya ee fulinaya codsiga xasan gurguurte ayaa laba qof oo shacab beeraley ah ku dilay duqayn ay ka geysteen beeraha deegaanka daarusalaam ee hoostaga degmada owdheeg leh waxayna kala yihiin maxamed cali abow oo labaiyo labaatan sano jir ah cabdicasiis maxamed cabdulle axmed oo labaiyo toban sano jir ah duqaymaha ay geysanayaan saliibiyiinta itoobiya laguna beegsanayo shacabka soomaaliyeed ayaa ku soo aadaysa xilli ay murtadiinta dabadhidhifka u ah saliibiyiintu ku soo jabeen furuumaha dagaalka mujaahidiintuna ay xureeyeen degmooyin iyo deegaano badan oo dib lagu soo celiyey xukunka shareecada islaamka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay u tacsiyeynaysaa dhammaan dadkii shacabka ahaa ee ku shahiiday duqaymaha saliibiyiinta itoobiya waxayna allah uga baryaysaa inuu jannadiisa ku abaalmariyo ehelkoodana sabar ku irsaaqo inta dhaawacan waxaan u rajaynaynaa inuu allah caafimaad siiyo intii ku hanti beeshayna uu allah beddel khayr qaba siiyo dadka soomaaliyeed waxaa marba marka ka sii dambaysa u sii caddaanaysa cadaawadda iyo nacaybka ay xasan gurguurta iyo maamulkiisa u qabaan guud ahaan bulshada soomaaliyeed isagoo horay u xaraashay khayraadka dalka boobay hantidii guud iyo midii gaarka ahayd ee shacabka haddana u adeegsanaya diyaaradaha sariibiyiinta etoobiya oo ah cadowga soo jireenka ah ee ummadda soomaaliyeed si ay u xasuuqaan shacabka una burburiyaan hantidooda xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mar kale ugu baaqaysaa dhammaan dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah inay hubka u qaataan sidii la isaga difaaci lahaa isbahaysiga gaalada ee isugu jira saliibiyiinta iyo murtadiinta gaar ahaan dhallinyarada waxaa saaran waajib ah inay difaacaan diintooda dalkooda iyo dadkooda xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhuuritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xurayso gaalada iyo murtadiinta dabadhidhibka u ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab balan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee sariibiyiinta iyo dabadhidhibshadooda murtadiinta ah ilaa giiga soomaaliyeed ay ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteeda ee allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
ayaa lagu soo gabagabeeyey bayaanka ay soo saartay xarakada shabaab mujaahidiin oo sidii uu u qorna aynu u akhrinay
إسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلى
waa hagaag diyaaradaha itoobiya ayaa laba qof oo shacaba waxa ay ku dileen duqayn ay shalay ka geysteen beeraha deegaanka daarusalaam oo hoostaga awdheg leh duqaynta ayaa waxaa ku shahiiday laba qof midna uu ku dhaawacmay labada qof ay shahiiday mid waa dhallinyaro labayo labaatan jir ah wuxuu ahaa xaasle ifkana wuxuu uga tegay laba caruur ah wiilka kale ee shahiiday waa labiyo toban jir dhiganaya dugsi hoose waxaa isagana dhaawacmay wiil kale oo yar xilliga ay duqaynta dhacday waxa uu ku sugnaa beerahooda waana abbaaro shantii barqanimo sidoo kale diyaaradaha xabashida ayaa waxa ay madaafiic ku tuureen halkii uu ka socday aaska wiilka gelinkii dambe ee shalay balse cidna waxba kumay noqon war kale oo goordhow ka yimid degmada awdhegle ayaa wuxuu sheegayaa in diyaaradaha xabashida duqeeyeen xaafadda malable ee degmada waxaana ku shahiiday saddex qof oo midi tahay haweenay lixdan sano jir ah waxaana ku dhaawacmay dad intaa ka badan wadarta guud dadka duqeymaha ku nafwaayey waa shan qof oo rag dumar iyo caruur isugu jira haddaba wariyaheena cabdifataax maxamed qaasim ayaa wuxuu wareysay ehelada dadkii ay itoobiyaanka ku duqeeyeen deegaanada daarusalaam iyo awdhegle anigoo magacayga ah waa sa cabdulle maxmed maadey oona degan daarusalaam waxaan ma aragtay oo si bareer ah oo leleexasha aan ku jirin dadkeena loo gumaaday oo awlaadeena yar yar dugsi dhiganaysay dugsi guuraan ku jireen iyo dad ma aragtay oo ma aragtay dantooda ama iskaga soconaayo dayaarad intaa loo soo kacsaday ayaa dhulka lagu daray waa goorma
shali waa halkee eesha ma aragtay oo daarusalaam iyo maaragtay degmada awdheegle intaa udhexayso hataa uma dhaweynin beerahooda beeraha daarusalaama lagu laayay see wax u dhaceen marka waa wax u dhaceen wixii dhaqdhaqaaq samaynayaba in la laayo ayay gaartay haajadu imise qofood ayaa wax noqotay ee sharaxaad naga sii bal meesha laba qof oo meeshii maaragtay ilaah waa ku shahiideen
waa gar mid maaragtay oo haasuu lahaa midna waa dugsiyu iska dhiganayay midna maaragtay oo waxa waaye dhaawac waaye duqeynta noocay ahayd middan etoobiyaanka ee fuustada eh, soo tuuraysa mise eh, diyaaradaha kale droniskay ahaayeen daroniska ma aha kuwa putin waayo helicopterada kuma kuwa kumaatada oo ka ah haddana taas iyadoo la joogo annagoo maaragtay aaskii aan ku jirno Mm.
ayaa mar labaad miiga loola soo kacsaday n dhinac maaragtay waqooyi anagoo qabuurihii dadkii ku aasayno Mm.
ayaa maaragtay meeshii weerarka hogaal edhinaca lagu wax lagu soo riday lagu soo riday waa gartay waa miigtaas miig waaye toban sac iyo maaragtay toban daqiiqa ay ahayd maxay tahay sababta la idiin beegsanayo idinkoo mataqaanaa beeraley ah oo weliba wiilashiini eh, loogu duqeeyey meel goob dagaal aan ahayn oo deegaankoodii ma aragtay kaabiga ku haya cidda geysatay unbaa ka jawaabi karta anaga wax hadda maaragtay anaga aan hayno ma jiro laakiin bareer abaan lool soo weeraray anaga waayo wiilasha eh, shahiiday magacyadooda maxay kala yihiin magacooda waa maaragtay midka haaska le maxamed cali abow baa la yidhaahdaa waa imise jir waa ninka maaragtay laba iyo labaatan jir waaye wiilka kalena wiilka kale laba iyo toban jir waaye magaciis magaciis waxaa la yidhaahdaa cabdicasiis maxamed cabdulle axmed midka dhaawacaan kuu sheegaa magaciis magaciis cabdiraxmaan cabdakiin xasan cabdi shoowaw waa wiilka dhaawaca ah Me- waa meeqa sano jir waa toban jir waaye xaaladiisa ka warna hadda waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu soo bogsado
waayahay aabiisaan kugu dhiiba midka dhaawaca ah haye ii dhiib magaciigu cabdixasiin xasan cabdi cabdixakiin see wax u dhaceen
waxay udhe siday wax u dhaceen waxa waaye diyaarada meesha ilmaha hor banaankay joogeen beera xaggiisa diyaarada qad soo gashay diyaarad markii soo gashay ilmaha iyo yarka oo shahiid labada ilmood oo dhinteen iyo wiilka isku meel inay ahaayeen oo dhinacay kala jireen yarkiisa ku dhacay lamid qofoodna waa waa dhinteen yarka oo dad walaalo ah meesha soo marayana soo qaadan soo dhaawac ah ligii keenay waa gartay xaaladiisa ka war wiilka hadda wiilka xaaladiisa isbitaalka geliyey saddex meela firirka galay firirka saddex meela uu jiray firirka waa laga bixiyey hadda weli isbitaalka lagama lagama soo bixin ay kulley caafimaadkiisa waa iska caafimaad qaaroon yahay cabdicasiis caabiisaan ahay oo laba iyo toban jir ah lugtaa ka go'day gantaas toos ugu dhacay marka gacanta iyo lugtood lugta waaba go'day siyeedaba gacanna yani waa daciifa ahayd maxaad dareemaysaa wiilkaaga oo aan eh, goob dagaal joogin oo aan qaangaar ahayn weliba oo deegaankiisii iyo beerihiisii jooga in dhibkaas loo geysto waddankiisii maxaad dareemaysaa
waa taqaanaan wiilkiisa laga dilay oo yani sabab la-aan loo dilay kulley waxaan dhihaynaa wax kale maahe cidda maanta oo dulmka dulmiga nagu hayso kulley ilaah baa naga qaban kara insha allah waana yani waa la- la- laga horumari doona bi ilaahi insha allah asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله walaal magacaaga adoo nagu bilaabaya bal naga sheekee sida ay shalay wax u dhaceen ee sharaxaad naga sii marka hore
horta ani magacayga alcabow xasan waay
cali soo dhawow see wax u dhaceen
wallaahi shalay wax oo lagu tilmaami karo horta arrintaa ma jirto familo rajacaysa nagu noqotay cilmi oo iska joogaan beerahooda oo dhinacaas aadeen lagu ogaayo in diyaarad oo wax bidey haddii ridayna qayle oo beeraha noogu timid oo ilmihii inay dhaawac noqdeen qaarna dhinteen cilmi badan waaye waxa oo horta caruuray u badnaayeen dhammaantooda qaar duurkay ku tiradeen toban sac ilaa sagaal sac la kala helay oo intaas waa la duqeynayay intaas duqeena ka kala dhumeen
waa gartay
marka inta la helayna hadda inta miidka ahayd iyo inta dhaawa ahayd way kuwii haye kalena galabtii markii la duugaya ilmihii halhal ku yimaadeen waa gartay ogaalkaaga marka adigu hadda eh, waxaa igu maqaalo ah waan waxbaan kaa weydiin doonaa wiil aada dhashay eh, inuu maaragtay ku shahiiday hase Ah.
ahaatee eh, eh, ogaalka tirada guud ee dhaawaca iyo shuhaadada bal maxay yihiin
labo waaye cunuga hadda aabihiis kula hadlaayay iyo kan waaye midka kala dhaabacana iyo midka aabihiisa oo hadda wadi uu ku dhahayo way marka waa xogta ay bixiyeen saaxiibayaasha eh, laba inay ku nafweysay midna uu ku Ah.
dhaawacmay saas waaye wiilkaaga Taas waa- sheekadiisa noo gal marka see isaga wax ugu dhaceen wiilka lugta bidaxda ku jajabay iyo gacanta bidaxda wax badan tirir badan waa galay asiga markii lasoo qaaday dhaawiciisa asoo culus inta markii la keenay waa shahiide kolba galabtiya marka waa laisku raacay kan saca u dhintay galabtii in la duugo markan oo abuuraha joognana diyaarad kale haddana gantaal riday dhinaciisa waqooyi meesha laga soo kala orday haddana miidki waaye hal qof kuso makusoo herin abuuraha waa laga soo kala tagay ogaalkiina yaa wax ku noqday
wallaahi hadda ma cagagaarkaasay ku dhacda maayan wax dad ku noqda ma- wiilkaaga magaciis
maxamed cali cago
maxamed meeqa jir ayuu ahaa laba iyo labaatan jir waay
waxaan ugu maqaanay inuu xaas lahaa ee, ka waran ee, goormuu guursaday maxaase uu ifka uga tegay asiga horta laba iyo labaatan sanu jiraa saddexa loo dhalay oo ilmi yar yar ee hadda joogaan waay maxaa laydin duqeeyey marka oo dhibkaas laydinku geystay maxaad galabsateen warniyo warniyo ani horta nimankan waxay nagu haystaan ilaa haatan garamayno laakiin waxaa noogu sii daranba diyaaradaha iska dhaaf habeenkii ma hurdi karno cayaalkayn ma hurdayaan ilmahayn ah, naagahayn sokoray ku dhaceen tiikaray ku dhaceen waa kuwa nambar lixdan fadhiya ah, habeen kasta cagagaarka duuliday kusoo ridaan madaaficda habeenkii kaana ujeednaa maalintiin haddii dagaal dhaco anoo oghayn beeraha la iska joogo dadkii beeraha lagu arko ayaa la duqaynayaa wax dagaal iyo wixii socda iyo qaabka u socda ma naqaano waa ku wareersan nahay waa dhibaato joogto ah joogta ah habeen iyo maalina haysto waay dawladdu waxay leedahay eh, argagixiso ayay ahaayeen eh, dadkii shalay saddexda qof qofka eh, wiilka yaree dhaawaca ah labada wiil ee kale eh, waxay leedahay waa saraakiil eh, argagixiso ah
waa lagu ogyahay dhowr mar waaye wiilal oo waraabaxaayo intay duqaysay dishay aa dawladda argagax ku tilmaantay laakiin ilaaha jooga aakhira lagu xisaabtamaa
أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
waa hagag dhegaystayaal qeybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaan weli ku guda jirnaa diyaaradaha imaaraadka carabta ayaa dad shacab ah waxa ay ku laayeen deegaan ka tirsan gobolka bari ee uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland deegaanka ay duqeynta ka dhacday ayaa waxaa lagu magacaabaa isha ablaya oo ka tirsan buuraha calmiskaata ee gobolka bari waxaana duqeyntu ay dhacday tobanka bisha ramadaan oo aynu ku guda jirno waxaa goobta lagu dilay ugu yaraan sideed ruux oo isku qoys ah oo ay ka mid yihiin haween caruur iyo rag intaba sidoo kale waxaa duqeynta ku dhaawacmay afar ruux oo kale maxamed cali orshe oo ah aabbaha qoyska ay dhibaatadani ku dhacday ayaa ka waramay bal sida ay u dhacday duqeynta dadkiisa lagu laayay dhacdada duqeyntu markay dhaceysay waxay ahayd tobankii bishii saddexaad waxaan ku sugnayn xaafadayada guriga oo reer baadiye ah markay xoolo soo xiroodeen oo la afuray oo hal saac iyo afartan daqiiqo oo baare ah aniga oo gurigeyga ku jira dadka kale oo faamiligana labada guri dhexdooda ay joogaaniin arrintaasi hadday ahayd aan raadiga dhegeysanayay dhacdadaasaa dhacday duqeyntaas diyaaradaha imaaraadka ayaa geys noo geystay markii argagaxaasu dhacay waan soo baxay dadkii oo wada rabdad ah oo saddex sideed qof bay tahay meyd ayaan dibadda imi dadkii ayaan kala guray waa isu duduwey hooyo oo maamada i dhashay ah oo dhexdooda ku jirta dadka meel aqal iridii jiiftay iyo ilmo yar oo badbaaday baan dibadda keenay haddii aan dibadda keenay oo meel geeyey dadkii kale aan isu dudunay sad- saddex qoys oo faamily ah oo isdhalay baa meesha ku deganayn haddii aanu ku deganayn diyaaraddu hal saac iyo bar iyo afartan daqiiqay ahayd saacaddu diyaaradda gudaxoodu mar walba waan la joogay ma ahayn wax naga fog diyaaradii sidaan u maqlaynay ayay waxa weeye diyaaraddaas duqeynta noo geysatay saddexdaa qoys baa guriga ka koobnaayeen dadkuna waxay ku sugnaayeen goob eh, guriga hooyaday maamada hooyaday ah iridkiisa waa la casheeyey waxaa la rabay in loo diriro hurdo oo loo seexdo hurdo bacdana dhacdadan naxdinta iyo argagaxle baa nagu dhacday saasana duqeynta u dhacday dadka geeriyooday magacyadooda waxay ahaa shaafici maxamed cali orshe oo anigu aan dhalay oo wiilan dhalay ah lix iyo toban sano jir ah eh, Cabdi- cumar siciid cali orshe oo aan adeero ahay oo sagaal jir ah Eh, cabdisamad cabdirasaaq cali orshe oo ah afar sano jir Eh, cabdi- cabdisamad eh, cabdirasaaq cali orshe oo ah lixdan sano- lixdan habeen jir intaas waxay ahaayeen ragga dumarku waxay ahaayeen dadka dhintay ah saytuun sahal yuusuf xasan oo lix iyo labaatan sano jir ah oo dumaashada iyo cabsaacal yarka walkay qabo Eh, qofta la yidhahdo sahra cali orshe oo sideed iyo toban sano jir ah oo walaashay ah maryamo warsame cabdi axmed oo aan abti u ahay oo toddobiyi toban sano jir ah iqro cabdulaahi cali orshe oo aan adeeru ahay oo jirtay sagaal sano waxa dhaca waa afar qof maamada hooyaday maryam cali muuse oo lixdan sano jirka ah oo isbitaalka boosaadan ku hayo Eh, maryam maxamed shabeele oo xaaskayga ah waxaa kaloo dhaawaca baaduma maxamed cali orshe oo anigu aan dhalay waxa kaleeto oo dhaawaca aniga oo dhaawacan yar i soo gaaray oo dadka isoo kala soona hadlay oo dadka u kala gurmaday oo u yeeray wixii dadka kala go-aasiga kala qaadayay
وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad dhegaysanaysaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa dad rayid ah dil iyo dhaawac ugu geystay magaalada muqdisho maalintii shalay askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxay si bareer arasaas ugu fureen dad rayid ah oo ku sugnaa xaafadda sonikey oo ka tirsan degmada hodan ee muqdisho ugu yaraan hal gabar ayay goobta ku dileen ciidankan halka ay dhaawaceen laba kale oo dumar ah kuwaasi oo midood ay u geeriyootay dhaawacii soo gaaray intaas kadib dadka oo ka carooday falkan ayaa waxa ay dab qabadsiiyeen mid ka mid ah gaadiidkii ay wateen ciidamada dowladda federaalk oo soo weeraray dadka rayidka ah ciidanka ayaa doonayay inay barkiciyaan dadka rayidka ah iyagoo sidoo kale baad ka qaatay bulshada qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka warbixiya dhacdadan waxaana ay sheegeen in askarta ay sidoo kale jirdil iyo xadgudubyo kale ku kaceen waa masiibo in maamo iyo carruur la xabadeeyo dad maras ah guryahoodii la qaatay la gumaaday halkan waxaan anigu ka mid ahaa shacabka deggan oo dhibanaha ah shacabka qaybo ka mid a waxaa laga qaaday lacagaa laga qaaday een, afar kun iyo iyo shan boqol ah waxaa la dhahaa koonta kusoo shuba waraaqadaa la siiyey q- qayb kaloo aniga aan ka mid ahay oo ilamidana waxaa la dhahaa wax laydin haya ma jiraan oo dhulka maba deganeyn gaari ciidana imaaday halka ayadoo la wada joogo ciidanka oo imaaday saasta u imaaday xabadoo furay ayadoo cidna wax weydiin xabadoo iska furay xabadahay fureen dhimasho iyo dhaawacba inta way gaartay dad ha laba gabdhoodaa ku dhinteen xabadii ay fureenba gabadhii way qabsatay gabadhii naf dhulka maba la dhicinbo maskaxdeeda halkaana ku taa waa kana maskaxdeeda halkaana waa kaasa dhiiggeeda waa kaana maskaxdeeda halkaasa ku dhacda gabadha waxaan dhiigga waaye dhiigga waa intana xirxireen oo gacmaha naga xirxireen oo walay wiil abtiga ee toban iyo labaatan qof ee iskugu tageen ee dileen ee ana katiinada ugu xireen ee gacanta waxay iga dhifteen qoriga baagiisa halkaasa nagu wada laaye waa ku shahiidaynaa shahiidaan nahay afar gabdhoodaa naga dhimata maantay qof dambe inayna nooga dhiman balo shahiid aan naqono inaa warba ku shahiidaynaa shahiid sidaynaba askari ma qoron dhagaxaan ku ehibaas afar iyo labaatan saacaan uga bixin ayagoo qoryasita toddoba qoryasita annagoo oo- oo dhagaxaaba hayna oo halkaas dhagax ku arusayna afar iyo labaatan saac uga bixinno
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني gunaanadka barnaamijka ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay waxaad ugu dambeyntii kusoo dhowaataan xubintii ta'amulaad caawa waxaa lagu soo qaadanayaa suuradaha nuur iyo xujuraad
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
تأملات تأملات في سورتي النور والحجرات
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بإذن الله في دروسنا سنبدأ في تأملاتنا في سورة الحجرات انتهينا في الدرس السابق haddii aan la ogolaado waxaan darsigan iyo kuwa xigaba isku dultaagi doonnaa oo aan ta'amulaad ku samayn doonnaa suuratulxujuraat darsigii hore waxaan ku soo gebagabaynay ta'amulaadkii aan ku samaynaynay suuratu nuur haddana biidnillaah waxaan bilaabaynaa ta'amulaadkeenna suuratulxujuraat waxaan ku bilaabaynaa hadalka allah subxaanahu wa tacaala ee bilowga suuradda allah wuxuu yidhi يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم قال القرطبي رحمه الله imaamulqurdubi wuxuu yidhi waxaa loola jeedaa hadalka alle iyo hadalka rasuulka iyo ficilkiisaba ha ka hormarinina wax la idinku qabsan karo oo ka mida arrimaha adduun iyo midda aakhiro qofkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam hadal ama ficil kala hormara waa qof alle wax kala hormaray maxaa yeelay rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku socdaa amarka allah casa wajalla ibnu kathiir raximahullah isaguna wuxuu yidhi waxaa loola jeedaa rasuulka waxba ha kala hormarina balse ahaada isaga arrimaha oo idinku raaca dabciga ah in qofku horumariyo hadalka allah iyo hadalka rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa aadaabta ay tahay in qofka mu'minka ah kula dhaqmo alle iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam muhiimaddu waxay tahay in qofka mu'minka ah arrimihiisa diineed iyo kuwa aakhiraba uu ka qaato alle iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam aayaddan wuxuu alle ku caddeeyey inay tahay in laga hormariyo hadalka allaah hadalka rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo ficilkiisa hadalka iyo ficilka wixii ka soo haray darajaday doonaan iyo ficilka ay rabaanba ha yeeshaane arrinkaas waxaana tusaya arrimo badan ibnu cabbaas ayaa la weydiiyey salaadda lagu tukado mina markaas buu yidhi mina salaadda waad ku gaabinaysaan markaas bay dadkii ku yidhaahdeen laakiin abuubakar iyo cumar salaadda mine ay ku tukanayeen way dhammaystirayeen markaas buu isla hadalkii hore ku celiyey iyaguna isla sidii ayay ugu jawaabeen markaas buu ibnu cabbaas wuxuu ku yidhi wallaahi waxay ku dhowdahay in dhagaxaan cadaabahay cirka idinkaga soo daataan waxaan idin leeyahay rasuulka alle ayaa sidaas yidhi idinkuna waxaad la soo taagan tihiin abuubakar iyo cumar ayaa sidaas yidhi yacni iswarsi ma lahan darajada ay abuubakar iyo cumar ku leeyihiin islaamka laakiin hadalka rasuulka lagama hormarinaya hadalka qof kale haba ahaada abuubakar ama cumar radiallaahu canhuma marka dadka ka hooseeya labadaas saxaabi warkooda halkee buu yaallaa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال ابن كثير رحمه الله ibnu kathiir raximahullaah wuxuu yidhi waxaa loola jeedaa ka digtoonaada kuwa khilaafaya amarka rasuulka sala allahu calayhi wasalam waddadiisa manhajkiisa sunnadiisa iyo shareecadiisa hadallada iyo ficilada waxaa lagu miisaamayaa hadalka iyo ficilka rasuulka sala allahu calayhi wasalam wixii waafaqa waa la qaadanayaa wixii khilaafana waa lagu celinayaa cidduu doonaba ha noqdee waxaa ku sugan saxiixeynka iyo kutubta la mid ah xadiid laga wariyey nebiga sala allahu calayhi wasalam oo uu ku yidhi qofkii sameeya camal aan camalkeenna ahayn waa lagu radinayaa bimacnaa waa lagu celinayaa markaa ka taxadara qofka si muuqata iyo si qarsoonba u khilaafaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam inay ku dhacdo fitno ah gaalnimo nifaaq ama bidco ama inay asiibto cadaab xanuun badan oo adduunyada ku qabsada kaasoo naqanaya in la dilo ama xad laga oofiyo ama la xabiso iyo wixii la mid ah qofka hadalkiisa ama ficilkiisa ama hadalka qof kale ka hormariya hadalka rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa looga cabsi qabaa qofkaas inay ku dhacdo fidno ka asiibta qalbiga oo noqonaysa gaalnimo shirki ama nifaaq iyo bidco taasoo uu ku noolaado kuna dhinto markaas oo uu sidaasi naar ku gelayo sidaba uu allah casa wajalla tilmaamay ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره والعياذ بالله فالرأي فالقول بالاجتهاد أو الاجتهاد بالرأي ijtihaadaadka iyo aaraa'da waa inaysan imaanin marka uu jiro nas saxiixa oo cad waxaa dhici karta nusuus uu war ka taagan yahay ama nusuus aanay caddeen arrimaha ay ka hadlayaan kuwa noocaas ah culimmada ayay tahay inay kala soo dhexbaxaan axkaamta iyaga dhexdoodana way dhacdaa inay isku khilaafaan khilaafkaasina waa mid raxmad u ah ummadda islaamka oo wuxuu la mid yahay sidaba ay culimmada afarta ah iyo kuwa la midka ah isugu khilaafeen masaa'isha badankood markaas bay ummaddii kala qaadatay aqwaashaas dhammaantoodana alla idankii sawaabka ma garab marsana khaladaadka xilligan la arko waxaa ka mid ah dadka ku doodaya maslaxad iyo mafaasid iyadoo ay jirto nas faraya ama reebaya ficilka ama hadalka markaas baa dad cilmiga wax ka garanaya waxay ku doodayaan in naskan uu khilaafayo maslaxad kale oo muuqata sida asalka ah waa in la qaato hadalka allah iyo rasuulkiisa hadalka kalena la radiyo mana jirto maslaxad khilaafaysa kitaabka allah iyo sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam culimmada usuuliyiinta ah waxay tilmaamaan in xilliyadaas oo kale in maslaxadaasi ay tahay mid la tuurayo oo aanay habbooneen in qofka muslimka ah uu qaato marka waxaa lama huraan ah in mar weliba loo noqdo kitaabka allah iyo sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam maslaxad kastooo aan ku imaanin kitaabka allah iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam waa mid la tuurayo mafsado kasta oo ay alle iyo rasuulkiisa caddeeyeenna waa mafsado ay tahay in laga digtoonaado oo la radiyo tusaale ahaan waxaa la mid ah arrinta jihaadka xilligan jihaadku waa farducayn dhammaan asbaabihii farducayn ka dhigayana way jiraan laakiin sidaasoo ay tahay waxaad arkaysaa dad leh xilligaani waxay maslaxaddu ku jirtaa inaan jihaadka la aadin marka taasi waa maslaxad waxba aan ka jirin jihaadku waxa uu leeyahay mashaqo iyo dhibaato laakiin waxaa ka badan masaalixda ku jirta maantana waan aragnaa masaalixda ka dhalatay in jihaadku uu ka hana qaado meel weliba haddii aan si fiican maanta loo arkin maslaxadiisana maalin ayaa si muuqata loo arki doonaa waana lama huraan sunnada mudaafacada iyo iska hor imaanshaha markii nebi muuse calayhi salaam la soo diray waxay reer banu israa'iil ku yidhaahdeen قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون فلا بد من سنة الم...
marka waxaa lama huraan ah sunnada mudaafacada ilaa uu nasriga iyo tamkiinka ka imaanayo waana midda maanta jirta xilligan waxaan ku jirnaa marxaladda foosha mar kale ayayna ummadda muslimka ah la wareegi doontaa dunida marka qofka muslimka ah waa lama huraan inuu ogaado in maslaxad kasta oo aanu ku jirin kitaabka allah iyo sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam ay tahay maslaxad aan waxba ka jirin waxaa sidoo kale jira axkaam badan oo la helayo nusuus caddaynaysa marka daahirka naska ayaa la qaadanayaa oo marnaba ma habboono in la awilo naska daahirka ah ee uu xukunkiisu cad yahay ilaa in la helo mooye qariino cad oo xukunka ka leexinaysa daahirka nasku uu xambaarsan yahay alle waxaan weydiisanaynaa inuuna waafajiyo inaan raacno kitaabkiisa iyo sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo inuu noogu kaalmeeyo arrinkaas naguna nooleeyo oo uu nagu dilo isaga ayaa awooddeeda iska lehe
dhegaystayaal caawa barnaamijka intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa qodobo kala gedisan ayaad ku maqasheen dhegaysigiinana waad ku mahadsantihiin salaamun calaykum